bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan khiyaartiina dhegaysata ay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo subax walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markii laga reebo subaxa jimcada ah saakayna waa subax isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha tobanaad sanadka labada kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka faaqidaada wararka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa shalay waxa uu furay shir wadatashi ah oo looga hadlayo waxbarashada gobolka banaadir barnaamijka faaqidaada wararka waxaad ku dhegaysan doontaan agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan sheekh cumar oo aan waraysi kala yeelannay hirgelinta nidaamka waxbarashada gobolka banaadir oo la doonayo shanta sano ee soo socoto in laga hirgeliyo gobolka banaadir kadib markii wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ay ku wareejisay qayb ahaan gobolka banaadir nidaamka waxbarashada oo ay u madax bannaan yihiin oo la doonayo inay hormariyaan iskuullada iyo tayada waxbarashada gobolka banaadir waraysi ku saabsan arrinta waxbarashada ayaan barnaamijka faaqidaadda wararka ku dhagaysan doontaan oo aan ku faaqidi doonnaa waxaad kalood barnaamijka saakay ku dhagaysan doontaan webiga shabeelle ayaa fatahaad hor leh waxa uu ka sameeyey tuulooyin ku dhow degmada mahadaay ee gobolka gobolka shabeellada dhexe fatahaaddaas ayaa caqabad ku ah beeralayda oo hadda filanayay in ay dalag soo goostaan oo beerahooda ay ka filanayeen rajo wanaagsan oo ah in waxay ay geliyeen oo midho ah si wanaagsan oo ugu soo goo agaasimaha iskaashatada beeralayda gobolka shabeellada dhexe ayaan waraysan doonnaa oo ka hadli doono dalagyada go'ay iyo fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle oo muddooyinkanba joogto ka noqday labada gobol ee shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo markii ay roobab da'aanba webiga uu fataho dhibaato xooglan u geysta dalagyada waxaan ku faaqidi doonnaa barnaamijka faaqidaadda wararka inta aan ku guda jirno qodobadaas ayaad maqli doontaan anigoo ah liibaan cabdicaddo ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya cabdisalaan mukhtaar ayaa farsamada ka hagi doona waa mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda wararka waa tahay dhegaystayaal barnaamijka faaqiidada wararka aynu ku bilowna ee sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa furay shir looga hadlayo tayeynta waxbarashada gobolka banaadir kadib markii wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ay ku wareejisay maamulka gobolka banaadir waxbarashadooda islamarkaana ay u madax bannaysay waxaana dadaalkaas uu ku sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir inuu socon doono muddo shan sano ah oo la doonayo iskuullada manhajka iyo dhammaan waxbarashada gobolka banaadir in la hagaajiyo waxaan ka waraysanay oo ka hadli doona hababka la mari doono iyo sida ay u tayeynayaan waxbarashada agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan sheekh cumar waxaana uu diiradda saarayaa shirki furmay sababta loo sameeyey samaa loo sameeyey agaasha barshada gol banaadir loo sameeyey waxaa ka mid ah inuu muxuaha mas-uuliyadda qaato gobolka iyo umadiisa marka runtaa anaga waa cusbeen sanadkan sanad dugsiyeedka dhammaaday waxbarashadii iyo imtixaanaadkii wixii ana qaybta sideedaadkan qaadnay laakiin qaybtii fonfoorka mana qaadin wasaaradda waxbarashada qaaday marka mas-uuliyaadkiisii si ahaayeen waa labada warqaba ama sanad dugsiyeedkan hadda socda ee bilowday hadda bishii saddexaad dhammaatay dhammaanayso hadda waa la idmo waa run intaas dadaal fiican aan ka wadnaa hay-adihii hay-adihii waxbarashada ka shaqeynaya ha noqoto dalada waxbarashada ha noqoto iskuulaadka laftigoodii ha noqoto dadka khubarada ah ayaa waxaa noo socda muxuu ahaa wadahadalo waxaan see ku dhaceen horta marka hore wixii inaad la baaro waaye intii laga gaari karo xaggee cilamo ka jiraan in la fiiriyo imtixaanaadkii sanadihii lasoo dhaafay xaggee meesha oo riisku ka go-o dhiigu ka socday xaggee waaye iskuulaadka dhan uma filna dad badanaa dadaalaha ka buuxa dad badanoo fiicanaha ka buuxa xaggee waaye marka meesha oo dhibku ka socdo maxaa sababay sidee looga hortegi karaa arrimahaas o dhan ayaan qorshaheedii hadda wadnaa dadkaas oo dhan baa la kaasheynaa waxagaasu kaligiito meel la fadhiisto si go-aansan kara maaha arrimahaas waa hadal fiican nooga socda waxaan rajaynaynaa ilaa muxuu ahaa december intaan la gaarin oo qeybta koowaad sanadku usa dhammaan inaan kasoo muxuu ahaa ka wada gaarno dhammaanteen wixii dhacay iyo sababta ku dhaceen iyo hadda waxaa jira in si looga hortegi lahaa dhaawacyadaasaa wadnaa muxuu ahaa waxaan rajaynaa wax fiican inay kasoo baxaan dadaal fiicanna waa ka wadnaa in iskuulaadka la baraarujiyo in dadkii la baraarujiyo in wax badan la isku dayo marka dadaalkaasaa wadnaa ilahay waxaan ka rajeynaya inuu guuleysiiyo annagoo dhan waa tahay agaasime adoo aada u mahadsan maxaad fursadan raadiha qaranka ama warbaahinta guud ee qaranka telefishinka iyo raadihii aada uga faa'iideysan lahayd haddii lagu oran lahaa la hadal dhammaan iskuulaadka waxbarashada ee ku yaalla gobolkan banaadir iyo guud ahaan dalka adoo fursadan uga faa'iideysanaya ama ardayda wax baranaysa ee isagu mustaqbalka fiican leh loona rajeynayay inay mustaqbal wanaagsan ay yeeshaan ama waalidiinta iyagu kuama ku sugan gobolkan banaadir iyo guud ahaan soomaaliyaba ee ku dhagaysanaya ama kaala socda ama kaa daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed adoo dhanka kalena kasii faa'iideysanaya maadaama xafiiska uu yahay xafiis cusub loona baahan yahay in loo dhammaystiro guud ahaan agabkii xafiiska uu u baahnaan lahaa dhan kasta oo ay noqoto baahiyaha xafiiska ka jirana adoo kasii hadlaya cid kasta oo baahiyahaasi ay idikala dhaxaysana baaq ama fursad uga faa'iidaysanaya wax kasta oo arrimahaasi ku xiriirana loo fududeen lahaa dhammaan arrimahaasi oo dhan adoo isku soo wada xoorinaya maxaad uga faaidaysan lahayd fursaddan
waa mahadsan tahay fursada waxaa uga faa'idaysanayaa inaan la hadlo waalidka soomaaliyeed ardayga soomaaliyeed maamulaha iyo maxaa macalimiinta soomaaliyeed iyo cid kastoo baxbarasho ka shaqeynaysa gobolka banaadir ku nool waxaa u baahan nahay inaan iskarabsano far kaliya fal ma dhaqdo agaasan kaliya meel fadhiistaa kaliis wax ma dhaqaayo inaan gacanta isqabsano inaan muxuu ahaa ka fadano ilmahayna say wax ku noqon lahaayeen meel ku gaari lahaayeen saas marka waa in horta ko waalidku soo jeedaa waalidku baraarugaa war waxa maxay nagu dhaceen sanihii lasoo dhaafay inay dhahaan oo markaas talooyinka aan isku darsano oo ay qayb ka noqdaan si waxbarashada sii loo sixi lahaa loo hagaajin lahaa loona horumarin lahaa loogana muxuu ahaa baaqsan lahaa dhibaatooyinka nagu dhacay aan uga bixi lahayn waalidka soomaaliyeed sidoo kale ardaduna inay u diyaargaroobaan intayadaas waxbarashada laga shaqeynayo ay qaybta ka noqdaan wax akhriyaan ardaygu hadduu wax uu noqdo arday xilliga imtixaanka keliya wax akriya meel asagna gaari maayo dadkeena meel ma gaarsiinayo marka ardayga soomaaliyeed waxuu u baaqayaa in maalin wax akriyo xilli kasta wax akriyo duruusta macalimiinta udhigahayaan uu ku dadaalo imaanshaha dugsiga uu ilaaliyo casharka uu qaadanayo wakti uu ku bixiyo xilli kasta uu akriyo keliya darsiga macalinka uusa fiirine wax kale uu ku daro wax kala akriyo duruus badana meelo badan wax ka akriyo si uu arday u helo sidoo kale ardada sideedaad dugsiga dhexe oo sideedaadka imtixaan gelaysa iyo ardada fonfoorka imtixaan gelaysa waxaa rabnaa inaa caawa uga faaidaysa meeshan uu sheego imtixaanku kama imaanayo fasalka hadda aad dhiganaysa bas sideedaadku wuxuu ka imaanayaa fasalka shanaad lixaad toddobaad sideedaad saddexaas fasal imtixaan ka imaanaya marka waa inaad waqtigaasoo dhan soo qaadataa akrisaa labo ardada fonfoorka sidoo kale form form two form three form four ayuu imtixaanka imaanaya waa inay hadda usii diyaargaroobaan oo waxaas dhan akhriyaan marka shaqo badanaa u taalla ardada soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed iyo annagoo dhan taas marka waxaa u baaqaa waalidkana waxaa u baaqaa inuu kaco ardaygiis ka warqabo arday iskuol ah u dirtay muxuu ahaa aadan ka warqabin wuxuu qabanayo so inuu akrinaayo inuu iskuolka tegay inuu so xaaladdiisa aadan ka warqabin hadarti markii imtixaanka uu ku dhaca haddaad soo baraagto tiraahay waxbaa la khalday waxbaa saa la yeela macnaha wax ma talaysa waxa wax ma talaya waxa waa annaga dhan in waalidku uu soo jeedo ardaygiisa xaaladiisa uu la socdo taas waxaa waalidka u baaqaa ardaygan waxa u baaqaa inay casharada iyo duruusta iyo waktigaba ilaaliyaan gaar ahaan ardada fonforka iyo ardada ciidka fas waxaa lagu qaadaya marxaladiisa oo dhan fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaad imtixaanka fasalka dugsiyada sare koowaad sagaalaad tobnaad koo iyo toban labiyo tobnaad ayagana waxaa rabaa inay saas u sarjigan yihiin oo haddaba kasii warqabaan saa dhowta ku baraarugin si guudna ardada dhan ay jidaasho maamulayaasha waxa u baaqayaa walaal waxa aad gacanta ku haysaa waa arday soomaaliyeed lacag maaha intaa lacag ka raadinaysid oo waxbarashadiisa muxuaha saarska yeelaysid halis annaga dhan noo taalo waayo sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa waalidka soomaaliye maamulaha soomaaliyeed walaalkeena inuu ku dadaalo sidii tayada waxbarashaa wada shaqayn lahayd inuu waxyaabaha halista keenaya uu ka baaqsado inaad muxuu ahaa dadaalka juhdiga aan isla qabano isla qaadno ka wada shaqeyna ducadeena taasna waxaa ugu baaqayaa muxuu ahaa maamulayaasha diyaarna u noqdaan maamulayaasha muxuu ahaa howlaha wasaaradda waxbarashada iyo iyo isla wadaan agaasinka iyo waxbarashada lagu xoojinayo inuu qayb ka noqdo soo dhaweeyo la shaqeeyo in arday kasta iyo qof kasta oo jooga xaruntiisa waxbarashada jooga maamulaha waa inuu ogaa hubiyaa in systemka onlineka ee qaranka inuu saaray dadkiisa oo dhan waxbarashadayna tayada kala shaqeeya taas waxaa leeyahay maamulaha hay-adaha waxbarashada ayla shaqeynaya wasaaradda odhan kaalmeynaysa iyo dalladihii iyo bahdi waxbarashada dhammaantood waxaa ka codsanayna in dadaalada aan wadna ay nala xoojiyaan nagala shaqeeyaan ayaan ka codsanayna waxaan rabaa inaan meeshaan baaq ooga diro iskuulaadka ku mashquulsan maamulayaasha ku mashquulsan inay dugsi sare nine iyo ten iyo eleven iyo twelve koos ah ay wadaan muxuuha arday soo saaraan ay isku dejiyaan nine iyo tenna hasan isku dejiyaan koobiytobnaad labiy tobnaadna hasan isku dejiyaan tobnaad iyo koobiytobnaad hasan isku dejiyaan arrintaa ma soconayso mana shaqaynayso waxaa ugu baaqaynaa inta aysan soo gaarin muxuu ahaa in iskuolka lagaa xiro in muxuu ahaa culays kusoo fuulo waxaa kugu baaqaynaa in haddaa fursad haysataa sanjugsiyeedkii laba bilood oo waxdhimanaa naga dhamaatay saddex bilood waxdhimanaa naga dhamaatay inaa hadda kuu baaqina maamule haddii iskuolkaada koors ahaa jooji saad oga dhigi lahayd muxuu ahaa sanad sanad ka shaqee intaa inta muxuu ahaa qorshuu kusoo gaarin marka annaga qorsheena sanadkan waxa waaye oo haddeertaana aan muxuaha kormeer adag ku sameyrna magaalada muqdisho iskuolaad ku yaala dugsi sare ee qorisa mamnuuc waaye laga yeelahayo iyo hay-ad waxbarasho laga yeelayo qof waxbarasho ka shaqaa laga yeelaya ma jiro iskuol kasta waa inuu fasal fasal fasal waxu dhigaa waana midda ardada inay caan qoysay taasna waxaa u baaqanaa ragga ka shaqeeya iyo maamulayaasha ka shaqeeya iskuulaadka kooraska ee dugsiga sare arrintaas lama ogola mamnuuc waaye haddeerba kasii tashado saasaan maamulayaasha si guud ugu baaqayaa dadka waxbarashada waxaa jira dad badan maamulayaal iyo hay-ado waxbarasho ka shaqeeya oo runtii juhdi fiican wada oo waxbarashada tayeynteeda ka shaqeynaya oo u baahan in garab kaliya la siiyo ayagana garab aan siina waxaan leenahay qof kasta oo daaka waxbarashada muxuu ahaa horumarinteeda iyo tayadeeda hore u qaaday haddana inuu annagii nala qaado nala shaqeeya diyaar u ah waxaan leenahay waad mahadsantihiin annagana diyaar ayaan nahay inaan horumarinta in la sameyna ducaleed
watana weeyo meel bay ka wada timi
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaad dhegeysanaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan waxaad dhegeysateen agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan sheekh cumar oo sidaad maqlayseen faahfaahiyey nidaamka waxbarashada gobolka banaadir iyo dadaalada uu maamulka gobolka banaadir wado inuu tayeeyo waxbarashada gobolka oo lagu wareejiyey barnaamijkii ayaanan dhexda uga jirnaaye waxay noo soo socdaa webiga sh- waa fatahaad xoogan uu sameeyey webiga shabeelle gaar ahaan tuulooyin hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe iskaashatooyinka ayaana ka cabanayay arrintaas oo sheegay in beero badan ay ka go-een oo sanad kastana ay sidaan oo kale ku dhacdo laakiin waxaan ka horumarinaynaa taliyaha ciidanka baleyska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar ayaa tegay goobaha lagu hubiyo gaadiidka ee ammaanka laga sugo ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ka joogaan isgoysyada gobolka banaadir waxaana sidoo kale uu taliyuhu hubiyey isgoysyadii laga qaaday dhagaxyada ee gaadiidka loo fasaxay sida ay u shaqaynayaan iyo sida ay u horgaleen amarka booliiska uu soo saaray iyo madaxda sare ee dowladda waxaana uu ka hadlay arrintaas mar uu tegay goobaha lagu hubiyo gaadiidka
yaasha saldhigyada ciidama ciidanka booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaanu kormeer ku soo samaynay ee, meeshii ama goobtii loo aasteeyey ee u dhaxaysay ee, muxuu ahaa kontaroolada kaxda ilaa heliwaa inta u dhaxaysa ee loo raray jidka loo yaqaano warshadaha oo baallaha xamar ee koonaheeda ah si aannu u soo aragno bal sida ay uga hew- howlgalaan ciidanka booliiska siday u degeen sida dadweynaha s- dhulkaa deggan ama aaggaa deggan oo ay ku cusub tahay kontarooladan loo soo raray ay muxuu ahaa u arkaan ayaannu soo eegaynay sida aad la socotaanba saddex iyo tobankii bishan oktoobar laba kun iyo labaatanka ayaannu ku dhawaaqnay markaannu isniri amniga magaalada muqdisho wuxuu soo gaaray heerkii loogu talagalay in muxuu ahaa la- la sugay ama la- la- la siri ee, waa la durkin karaa kontaroolka si magaaladu isu furanto dadka soomaaliyeed na ay uga howlgalaan shaqooyinkooda howlmaalmeedka sida askarta ardayda macallimiinta dhakhaatiirta ganacsatada hooyooyinka ay u dhex maraan ama ugu dhex lugeeyaan ama baabuurtooda ugu wataan magaalada muqdisho gudaheeda oo muddo kala xirxirnayd hal taasoo awaamirtaas oo dhowr jeeroo hore muddo aan u malaynayo lix bilood ku dhowaadba ay madaxda qaranku lahayd ha la furo waddooyinka dadka hala ha nafisaan annakuna aanu islahayn bal dib u dhiga ilaa amniga aad istiraahaan waa ku kalsoonaan kartaan ee, muxuu ahaa wakhtiga la furaayo ilaahay amarkiis waxay saddex iyo tobankii bishaanaanu furnay shan maalmood baa laga joogaa caawa waxaannu ku tala galnay inaannu soo eegno indhahaanna ku soo aragno dhammaan ee, kontaroolada cusub ee laga soo galo magaalada muqdisho waxaannu ka bilownay kaaraan waxaannu soo marnay kontaroolka kaydsanay iyo kontaroolka sheekh cali cabdulle heliwaa waxaannu soo marnay waxa- waxaara cadde iyo suuqa xoolaha Ee, yaaqshid waxaannu ka soo marnay miisaanka dhuxusha iyo carafaad wardhiigley waxaannu ka soo marnay ifka xalane iyo iveco howlwadaag waxaannu ka soo marnay bakaaraha degmada hodan waxaan ka soo marnay kuliyadda jaalasiyaad iyo ex control afgooye kontarooladaas oo tiradoodu ay gaarayso ilaa shan iyo toban una dhexeeya kaaraan oo ah bariga magaalada muqdisho iyo kaxda oo ah galbeedka magaalada muqdisho intaa u dhexaysa oo waddada warshadaha loo yaqaano ku teedsan ayaannu soo marnay waxaannu soo waraysannay dadka meesha degani siday u arkaan waxaannu la soo sheekaysannay ganacsatada sida bal inay eh, ganacsigoodii uu uu muxuu ahaa eh, u saa'iday iyo inuu u naaqusay iyo siday u arkayaan iyo aaraa si aannu ugu talagalno cabashada ama waxa ee, ee, dadweynuhu siduu u arko runtii dadweynuhu aad buu u faraxsanaa magaaladii waa durugtay qofkaan magaalada ee, wadooyinkan maka mukarama iyo ee, tan badda marta iyo ee, hore u yaqiinay ama wadnaha yaqaanay ama sodonka yaqaanay magaaladii laba jibbaar in la-eg baa dhanka kale ka martay oo suuqyadeedii iyo waxoodii ay aada u furan yihiin dadkuna talooyin kala duwan ayna siinayeen Ee, waxaa jira meelo loogu talagalay inay dadku ka soo gudbaan oo baabuurta in la baaro la eego keliya mooye hal waddo oo xiran oo ilaa warshadaha ilaa magaalada dhexdeeda ah waddo xirani hadda ma jirto laakiin waddooyinka shan iyo tobanka kontaroole laga soo gelaya baabuurta waxaa la baarayaa waa la eegayaa waxay wadaan dabadeedna waa soconayaan waxaa aada ugu mahad celinayaa ee, kuna ammaanayaa ciidamada jooga kontarooladaas oo tiradooda iyo habeennimada iyo meesha mataqaanaa si ay dadaal ugu jiraan inay u soo jeedaan habeen iyo maalin una sugaan amniga magaalada muqdisho iyaga oo carruurtoodii iyo reerkoodii ka soo tegay afar iyo labaatanka saac oo isku soo wareegan ah meeshaa taagan aad iyo aad baan u ammaanayaa taliyaha qaybta guud ee, taliyayaasha afarta waaxood oo ay ka kooban tahay magaalada muqdisho ee, toddobiyo tobanka taliya saldhig iyo dhammaan saraakiisha ka howlgasha ee, waa- waa dad badan baanu aragnay oo ka hadlaaya maxaa yeelay waxa mi- degsiimo cusub ama meel cusub marka aad degto ee, waxbaad ka tegaysaa shaygaana maqanka waxa laga bedelo xagga ha loo durkiyo kan ha la qurxiyo xagga ha la xiro waxyaabo noocaasa waa nala weydiinayay annaguna waa u s- jawaabaynay dadweynaha dareenkooda inaannu ogaanaba inay muxuu ahaa ee, la qabsanayaan wa- waddadan markii la samaynayo hadda muxuu ahaa wadnaha loo yaqaanay ee, kasabulaana ag marta markii la xiraayay dadku way ku cusbaayeen laakiin dadku hadda way barteen kontaroolka meesha iyo meesha aan ahayn way kala yaqaaneen hadda weli waxaa jirta dadkii baan weli baran shan iyo tobanka meelood ama barood ee laga soo gudbi karee baari inta baawurka la eego uu so- horey u soo soconayo xoogaa barashadoodii bay isweydiinayeen xaggaan xaggamaan mari karnaa mise xaggaanu mari karnaa laakiin aad iyo aad waxay noqotay ee, howlgal ee, ee, ama ee, tallaabo horey loo qaaday oo ciidanka booliiska soomaaliyeed horeyna u arid laba sano iyo kasaa'id bay waddooyinkaana xirnaayeen oo la wada furay waxaan marka shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka deggan agagaarka soonahaas inta ay la qabsanayaan kontaroolada cusub inay muxuu aha dulqaad yeeshaan inay ciidamada la shaqeeyaan oo wixii ay dhibaato ku arkaan ee soonaha ama dhulkaa ay degan yihiin oo kontaroolada yaallaan oo ama suuqa xoolaha waa waa waa ciddii dadka xamar yaqaanaa waa kala garanayaan suuqa xoolaha meeshu ku yaallo ilaa kaxda way garan kartaan xaggana ilaa badda ay ka aadaysaa oo kaaraan bay aadaysaa ee, kontarooladaas oo dhan waa la qaaday magaalada oo dhan waa isu furan tahay waa ilaahay mahadiis ee, waa hawl mataqaanaa muddo amniga ee, ciidamada amniga ee booliiska iyo ciidamada kale hay-adaha kale kala duwan ay dhammaan ka wada howlgalaan iyagoo fulinaya awaamirtii madaxda ee ahayd dadka in muxuu ahaa ee, loo fududeeyo isu socodka iyo muxuu ahaa ee, ee, dhaqdhaqaaqooda maalintii si dadku u dareemo inay magaaladii ku soo xasilootay nabadgelyo muddo waad ogeedeen magaaladan waxaa ka dhici jiray ee, qaraxyo badan waxaa ka dhici jiray muxuu ahaa dhul badan oo la galo waxaa ka dhici jiray mas-uuliyiin la dilo waxaa ka dhici jiray waxyaabo badan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaa labadii sane oo lasoo dhaafay iyo barkii u dambeysay sanadba sanadka ka dambeeya way soo hagaagaysay
waa hagaag dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar oo sidaad maqlayseen ka hadlayay wadooyinkii la furay iyo wadooyin kale oo ku yaala jidka warshadaha iyo degmooyinka kale ee gobolka banaadir oo la xiray si amniga loo sugo dadkuna culayska uga yaraado waxaana uu dadka kala hadlayay dhibka in loo dulqaato dadkana laga fududeeyey culayska xoogganaa ee magaalada bartankeeda ka jiray waxaana sidoo kale uu hubinayay goobihii laga qaaday dhagaxyadaas in hadda gaadiidka si caadiga u marayo isagoo la dardaarmay ciidanka jooga goobaha lagu hubiya gaadiidka ee amniga lagu sugo khiyaartiina dhegaysataay qodobo kale ayaa inoo dhidhnay barnaamijka faaqidaada wararka wakhtiga ayaa inaga idlaaday waa ka gaari weynay inta aan barnaamijkan la mid a aynu ku kulmi doonno waxaan doonayaa intaas inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijkii anigoo ah liibaan cabdicaddo ee idinla socodsiinaya cabdisalaan mukhtaar ayaa farsamaynaya ee sidaas iyo nabadgelyo